رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين xiisadeenna maanta waa khamsuuna xadiiثa min aلصaxiixayn konton xadiid oo aynu ka soo xulannay aynu ka soo doorannay axaadiidta bukhaari iyo muslim ay wada wariyeen ama mid ka midii uu wariyey boqol xadiid ayaa kitaabku asalkiisa uu ahaa konton ka mida waxaynu qaadannay sanadkii hore kontonka dambe ayaa in sha allahu tacaala dowladda sanadkan aynu ku qaadan doonaa kontonka sanadkani waxay kaga duwan yihiin kontonkii hore waxaynu raacinay gariib alxadiid ama macaani lmufradaat waxaynu u naqaano kelimaadka macnaynta iyo fasiritaanka u baahan ee axaadiidta ku jirta oo aynu fasiray iyo fawaa'id alxadiid wa shay min fiqihi faa'iidooyinka xadiidka laga qaadanayo iyo axkaamta uu tilmaamayo fiqigiisa wax ka mid a sanadkii hore dusha ayaynu ka sheegi jirnay laakiin sanadkan ardayda waa u soo dhoweynay oo xadiid kasta waxaanu raacinay fawaa'idda laga qaadanayo kitaabka ay idinku qoranta insha allah waa idin soo gaari doonaa cidda iminka haysta mooyaane kolley waa lasoo wadaa baan filayaa waa loo tawsiicin doonaa ardayda inta markaa kitaabka aada sugaysaan waxaan idin weydiinayaa bacdul as'ila oo hordhac u noqda kitaabkan maanta aynu bilaabayno maa macna alxadiid lugatan wa istilaaxan maxaa xadiid la idhaha luqa ahaan carabi ahaan istilaax ahaan erey bixin ahaanna maxay culimadu xadiid u yaqaaneen nacam nacam alxadiid lugatan alxadiid waa maxay alxadiid bimacna alkhabar nacam alxadiid waa maxay lugatan guuleed ah aljadiid alxadiid lugada carbeed macnaha uu ku leeyahy waa aljadiid shayga cusub ayaa xadiid la idhaahdaa istilaaxan culimadu markay leeyihin xadiid xadiidu min axaadiidi rasuuli illah maxaa xadiidka looga jeedaa nacam adig nacam kef mash nacam ma sadara can الnabiy salى الlaه alيه wasalam min qawli aw ficli aw taqriiri aw siiqa kef ya sira ma almaqsuud bsira ma sadara can rasuuli illahi min qawli aw ficli aw taqriiri aw sifatin sira halkaad ka leeda sifa dheh xadiidku waa maa sadar wixii ka soo fula can rasuuli illah ee min qawlin hadala hadal rasuulku uu yidhi aw ficlin ama fal ah wax uu sameeyey aw taqriirin wax agtiisa lagu sameeyey oo aanu inkirin aanu diidin aw sifatin ama tilmaan uu rasuulku sala allahu aleyh wasalam leeyahay dherarkii rasuulka midabkiisii timiisu siday ahaayeen wahaakada maa sadara can rasuuli illahi min qawlin aw ficlin aw taqriirin aw sifatin ama ma udifa ilى الnabiyi sal اlه alيه wasalam min qawli aw ficli aw taqriiri aw صifati ee la dha xadiid nacam waayo min aلصaxiixayn ma lmaqsuud bصaxiixayn aلصaxiixayni maxaa looga jeedaa nacam waxaa looga jeedaa kitaabka bukhaari saxiixu lbukhaari iyo saxiixu muslim labadaa kitaab maxay kaga duwan yihiin kutubta kale xadiidka nacam a ah axaadiidtooda waa saxiix asaxu lkutub qad talaqat alumma bilqabuul soo ma axaadiidtooda in la aqbalo ayaa ummaddu ay isku waafaqday qabuul bay kula kulantay ilaa axrufa yasiira intaqadahaa bacdu nuqaad axaadiid kooban oo culimada qaarkood oo ka dambeeyey ay ku qabsadeen mooyaane nacam kontonkan xadiida in sha allahu tacaala aynu dhigan doonaa waxay ku saabsan yihiin abwaab kala duwan haddii in sha allahu tacaala aynu iska bilaabano kitaabka waxaan alxamdu lilahi wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wa aalihi wa saxbihi وسلم تسليما كثيرا أما بعد فهذه خمسون حديثا من أحاديث الصحيحين اخترتها وانتخبتها لتكون مقررا على طلاب الدورة الصيفية السادسة المقامة في مسجد النخيل بمدينة هرجيسة وليستفيد منها غيرهم من المسلمين وقد زينتها بشرح غريبها وحليتها بذكر شيء من فقهها وفوائدها فما كان فيها من صواب فمن الله وبحوله وتوفيقه وما كان فيها من خطأ فمني ومن الشيطان وأستغفر الله وأتوب إليه منه أي من الخطأ هذه هي المقدمة اليسيرة باب كواد باب aljihaadu jihaadku maadin waa mid soconaya ilaa qiyaami saaca ilaa qiyaamuhu dhacayo qeybtan labaad ee boqolka xadiid ee saxiixeynka aynu ka soo doorannay waxaynu ku bilownay baabkan ka hadlaya jihaadka sababta aynu u dooranayna waxay tahay dadka maanta khalal fara badan ayaa kaga jira fahamka masaa-isha jihaadka dadka muslimiintaana waxaynu odhan karnaa maanta waxay u qaybsameen jihaadka marka laga hadlaayo saddex qaybood qaybta koowaad waxa ay yihiin qolo jihaadku inuu diinta ka mid yahayba aan fahamsanayn oo sidii dhagahooda ay ugu soo noqnoqonaysay irhaab iyo waxyaabaha gaaladu ay ku celceliyaan ayaa jihaadkiiba waxay u qaateen inuu yahay suuro fool xun oo in laga fogaado ay tahay iska dhaaf waxa weeyaan u tabaabushaysigiisa ee hadalhayntiisa iyo sheeg sheegistiisa ayaabay ka khashaafaanba kuwa caynkaasi waxay jaahiliin ka yihiin aayaadka faraha badane kitaabka ilaahay ku soo arooray iyo axaadiidta faraha badane rasuulku uu kaga hadlay fadliga jihaadka iyo axkaamta jihaadka iyo jihaadku inuu yahay qeyb ka mida diinta islaamka iyo ilaa qiyaamuhu intuu ka dhacayo jihaadku inuu soconayo qeybta labaad waa dad ay xanuujisay dhibaatada gaaladu ay ku hayaan dadka muslimiinta iyo dulmiga ay la kulmeen muslimiinta maanta caalamka ku nooli isla markaasi khayra xamaasade ay u hayso islaamka diinta islaamka kana xun dhibka dadka muslimiinta lagu hayo in fara badanna waxaa laga yaabaa qaybtaasi in loo akhriyey fadaa'isha jihaadku uu leeyahay iyo inuu ka mid yahay min asbaabi dukhuuli aljanna asbaabta jannada lagu galo hase ahaatee wax aqoona ayaanay u lahayn axkaamta jihaadka arrinta noocaasiina waxa ay sababtay waxaan jihaad ahayn inay jihaad ku tilmaamaan wakti aan la jihaadi karin inay yidhaahdaan waa la jihaadaya arrinta noocaasiina waxa ay sababtay in dadka muslimiinta aha dulligii haystee inuu sii siyaaduu sii kordha mooyaane haba yaraatee wax isbeddeli inaanu ku dhicin qaybta saddexaad wama ahlu sunna waljamaaca alsalafiyuun waxay aaminsan yihiin jihaadku inuu ka mid yahay min diin alislaam fadaa'il fara badanna uu leeyahay asbaabta dembiyada lagu dhaafay inuu ka mid yahay waddooyinka jannada loo maray inuu ka mid yahay jihaadku dalab iyo dafciba inuu leeyahay weerar iyo weerar celin gaalada in la weeraro meeshooda loogu tago iyo gaalada muslimiinta marka ay soo doontaan in la yska difaaco hase ahaatee fadaa'isha jihaadka oo qura kuma gaabsadaan waxay intaasi u dhaafaanay u weydaartaan inay ogaadaan axkaamta sharciga ee jihaadku uu leeyahay salaaddu waxaynu ognahay inay fadaa'il badan leedahay waxaynu ognahay asbaabta jannada lagu galo inay ka mid tahay salaadoo laga tagaa dhibaatada ay leedahay baynu ogsoonnay laakiin waxaad ka warantaa haddaad taqaanidu taqaanidun fadliyada salaadu ay leedahay oo sida loo tukada aanaad aqoon salaadaadu seebay noqonaysaa tidhahdo waan tukanaya soo khalal fara badani geli maayo oo la mid noqon maysid ninkii rasuulku sala allahu alay wasalam uu ku yihi salli fa innaka lam tusalli hadda isagu wuxuu islaa waa tukato waxba kaama maqna war oradoo noqo oo tuka buu ku yihi rasuulku maa tukan ana salaaddii sharciga ahayd ee loo baahnaa waajibka kugu ahayd kamaad soo bixin ayaa rasuulku sal ly slam yihi jihaadku markaa sida salaadu ay shuruud u leedahay ee arkaan u leedahay ee waajibaad u leedahay ee sunnayaal ay u leedahay ee waxyaaba buriya ay u leedahay ee axkaam ay u leedahay barasho u baahan ayaa jihaadkuna sidaas oo kale axkaamu u leeyahay oo shuruudu u leeyahy oo arkaanu u leeyahy oo maqaasid iyo ujeeddooyin jihaadka laga leeyahay ay jirtaa nacam marka jihaadka axkaamtiisa ayaa aada xil ay isaga saaraan ahlu sunna waljamaaca waxaanay aaminsan yihiin jihaadku inaanu xaq noqon ahayn haddaanu waafaqin jihaadka laftiisu kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulka sala allahu aleyh wasalam iyo manhajkiiyo waddadii ay mareen salafu haadihi alumma ummaddan qaybteedii hore ee khayrka iyo wanaagga looga markhaati kacay baabkan markaa waxaynu ku bilownay baabun aljihaadu maadin ilaa qiyaami saaca jihaadku waa mid jiraya ilaa qiyaamuhu soo dhowaanayo baabka waxaynu ka soo qaadannay xadiidkan caaisha radia allahu canha ee halkan ku xusan waxaa kaleynu ka soo qaadanay xadiidka saxiixuljaamica ku qoran ee nebi maxamed uu yihi sala allahu aleyh wasalam alhijratu waljihaad maadiyaani ilaa qiyaami saaca hijrada oo ah bilaad lkufaar in laga qaxo iyo gaalada in lala jihaadaa labadaasiba waa kuwa soconaya oo jiraya ilaa qiyaamuhu u dhacayo waxaa baabkani radin uu ku yahay cid kasta oo qawaamiisteeda ka xadaftay ama ka jartay baabkaasi aljihaad la yidhaahdo oo u aragtay jihaadku inuu yahay waxaan wanaagsanayn oo laga qurux badan yahay can caaishata radia allahu canha qaalat waxay tidhi qaala anabiyu sala allahu aleyh wasalam rasuulku wuxuu yidhi laa hijrata hijra ma jirto qixitaan ma jiro maka laga qaxaa bacda alfatx furashada maka kadib maalintii maka dadka muslimiinta ay furteen ay qabsadeen laga bilaabo qixitaan magaalada maka laga qaxayoo dambe ma jiro walaakin hase yeeshee jihaadun baa jira iyo waniya ay wa ikhlaas in camalka ilaahay daraaddii loo sameeyo oo jihaadka haddii la awoodi waayo laftiisa la niyoodo oo nafta loogu sheekeeyo waidastunfirtum haddii laydinka dalbo inaad jihaadka u soo baxdaan oo xaakimkii muslimka ahaa ee idiin talinaya uu idin yidhaahdo ragow soo baxa cadowgaynu la dagaalamaynaa ilaahay daraaddii baynu u jihaadaynaaye fanfiruu buu ihi rasuulku sal lla alay wasalam amarkaa qaata dalabkaana ajiiba oo baxa oo u baxa ilaa saaxaati alqitaal wa mawaaqici almacaarik goobaha dagaalka iyo meelaha laysku haleelayo muttafaqun calayh bukhaariyo muslim ayaa xadiidka wariyey hariib alxadiid hariib alxadiidka waxaynu uga jeednaa kelimaadka macnahoodu aanu mashhuurka ahayn ama dadkao dham aanu wada garanahayn ee in la fasiro u baahan alfatx fatxu maka ayaa looga jeedaa laa hijrata bacda alfatx ay bacda fatxi maka niyana waxaa looga jeedaa ikhlaasu alcamali lilahi tacaala camalka ilahay daraadii loo sameeyo istunfirtumna macneheedu waa alaba aliimaamu minkum alkhuruuja liqitaali alcaduw xaakimkii hadduu idinka dalba inaad usoo baxdaan si aad cadowga ula dagaalantaan aljihaaduna waa maxay waa qitaalu lkufaar liiclaa'i kalimati illah waa in gaalada lala dagaalamo oo sababta loola dagaalamayaana ay tahay si ilaahay kelmaddiisa kelimatu tawxiid ay kor u noqoto oo ay u sarrayso waxaynu dul istaagaynaa tacriifka jihaadka maadaama baabku jihaad uu ka hadlayo xadiidkuna jihaad uu ka hadlayo qeexitaanka jihaadka maxaa jihaad la yidhaahdaa dadka qaarkood baa qabyaalad u dagaalama markaasaa dagaalkooda waxay ku tilmaamaan jihaad kuwa kaga dhintana waxay ku magacaabaan shuhadaa dadka qaarkood baa waxay u dagaalamaan mabaadi baatila qaar baa mabda'a shuuciyada u dagaalama iyo albacthiya iyo alishtiraakiya iyo alqawmiya kaalqawmiyati alcarabiya markaasay dagaalkooda jihaad ku magacaabaan kuwa ku dhintana shuhadaa bay yidhaahdaan dadka qaarkood baa u dagaalama lialabi ari'aasa iyagoo madaxtinimo raadinaya say dagaalkooda magac wanaagsan u bixiyaan oo ay ku qurxiyaan oo aljihaad ah dadka qaarkood ayaa dad muslimiina la dagaalama oo dhiiggooda xalaashada dagaalkoodaana waxay ku magacaabaan jihaad dadka ay laayaane muslimiintana waxay ku magacaabaan murtadiin kuwa iyaga ka dhintana waxa ay u bixiyaan magaca ashuhadaa haddaba maxaa jihaada waa in la ogaado ma huwa aljihaad aljihaadu waa qitaalu lkufaar horta cidda lala dagaalamaya waa inay gaalo tahay nacam waxaa taa inoogu daliila aayaadka faraha badan ilaahay subxaana wa tacaala uu leeyahay qaatilu aladiina yaluunakum min alkufaar cidda lala dagaalamaya waayo waa alkufaar waqaatiluuhum xataa laa takuuna fitna wayakuuna addiinu kulluhu lilah la dagaalama ilaa kufri aanu ka jir ahayn wayakuuna addiinu kulluhu lilah cibaadadana ilaahay loo gaar yeelayo marka aayaadka qur-aanka ee ka hadlaya jihaadka o dhan haddaad u fiirsato waxay qeexeenay caddeeyeen jihaadku inuu yahay dagaalka gaalo lala dagaalamo alkufaar alxarbiyuun gaalada wax heshiisa iyo wax nabadgelyo aanu idinka dhaxayn ee dagaal iyaga iyo muslimiintu ay isu caddaysteen markaa dad muslimiina haddii lala dagaalamo oo jihaad loo bixiyo magaca wanaagsani xaqiiqada waxba ka bedeli maayo muslimiinta in lala dagaalamo iyo dhiiggooda in la daadiyaa xukunka ay leedahay baabkan baabka ku xiga ayaa insha allahu tacaala aynu ku arki doonaa gaalada markaa la dagaalankoodu goorma ayuu jihaad noqonayaa la dagaalanka gaalada wuxuu jihaad noqonayaa idaa kaana qitaalu lkufaar liiclaa'i kalimati illah haddii ujeeddada loola dagaalamaya ay tahay min ajli illah si diinta ilaahay kor ay u noqoto wuxuu yihi rasuulku sala allahu aleyh wasalam man qaatala litakuna kalimatu llahi hiya alculya fa huwa fi sabiili illah ka u dagaalama si kelmadda ilaahay kor ay u noqoto kaasi ayaa ah ka jihaad ku jira oo dagaalkiisaa jihaad lagu tilmaami karo nacam faa'idada kale halaa ka soo baxaysaa waxay tahay ayuha shabaab limaada shurica aljihaad jihaadka maxaa loo sharciyeeyey liyadhara diin ullah walitacluwa kalimat ullah nacam waliidlaali ahli اlkufr wa iczaazi ahli اlislaam jihaadka markan la sharciyeeye ujeeddada loo sharciyeeye ma aha sida shabaabka muslimiinta qaarkood maanta ay u arkaan inaad gaal dishid maqsuudku gaal in la dilo maba ahaba jihaadka maqsuudka laga leeyahay gaal in la dilo ma aha waayo gaalka gaalnimadiisa awgeed loo dili maayo gaalka la dilayo dilkiisa waa laga fursan waaye uun dhagax turunturre ayuu diintii islaamka ku hor noqday dhagaxaasoo waddada islaamka la rabo inuu maro laga qaadayo uun ayaa dilkiisu uu ka dhigay gaalada inaan sidooda in loo dilo aanay maqsuud ahayn waxayna tusinayaan waxaa la sharciyeeyey qaarkood in jizye laga qaadi karo inay muslimiinta iskaga hoos noolaadaan loo ogoliyey waxaa la sharciyey muslimiintu cahdi iyo sulxi heshiis inay la geli karaan hadday maslaxad u arkaan waxaa sidaas oo kale la sharciyeeyey inaan la dilin dumarkooda iyagoo hadda gaalo ah carruurtooda kuwooda waxa weeyaan gaboobay ee aan dagaalami karin ujeeddada jihaadka laga leeyahay maaha inay dad muslimiina ay dhintaan ujeeddada jihaadka laga leeyahay taa maaha dadka qaarkood markay u qaateen ujeeddada jihaadka laga leeyahay inay taa tahay fahamka noocaasi dhibaato fara badan buu soo jiiday oo haddaad tidhaahdo shabaabka muslimiinta maanta qaar ka mida gaar ahaan kuwa hubka sita war dagaalkani islaamkii faa'iido uma soo jiidine maxaad u dagaalamaysaa waxa uu ku leeyahy anigu ujeeddadaydii waan gaadhay waa inaan gaal dilo aniguna aan shahiido marka ujeeddadii jihaadka laga lahaaba taasuu u fahmay abadan ujeeddada jihaadku waa litakuna kalimatu llahi hiya alculya wa qaatiluuhum xataa laa takuna fitna ilaah iyo rasuulkiisa ayaa caddeeyey maqsadka idan jihaadku waa wasiilo waa waddo lasii marayo haayadii iyo hadafkii loo socday isagu maaha hadafka iyo haayada loo socdaa waa diinta ilaahay sidii kor ay u noqon lahayd waxaa ka mida qawaacidda ahlucilmigu ay sheegaan inamaa takunu alwasiilatu mashruuca ida kaanat takhdim alghaaya wasiiladu waxay noqotaa mid mashruuca hadday u adeegayso haayada hadafka loo socdo hadday u adeegayso macnaa jihaadku soo wasiilo maha waddadii la marayay wuxuu mashruuc noqonayaa haayadii hadafkii loo socdoo diinta ilaahay inay kor noqoto hadduu ina gaadhsiinayo un oo dagaalanka gaalada aynu la dagaalanno haddii ay ka dhalanayso inay diinta ilaahay kor noqoto oo muslimiintu cizo ay helaan oo gaaladu ay dulloobaan oo diinta ilaahay subxaana wa tacaala ay daahirto ay muuqato markaasunbuu dagaalkeenaasi jihaad noqonaya mashruuca laakiin dagaalka aynu gaalada la gallo haddii aanay taasi ka dhalan ahayn ee ay ka dhalanayso in diintii ilaahay dhulka ay sii gasho oo halkii markii hore ay taagnayd hoos ay uga sii dhacdo oo muslimiintii ay sii dulloobaan oo gaaladii qooq iyo kibir iyo doobi iyo islabarog ay ka sii qaadaan dagaalkaasi mashruuc noqon maayo jihaadna noqon maayo waayo ujeeddadii jihaadka loo sharciyeeyey ayaanu taxqiijinahayn amaba se aanu ina gaadhsiinahayn maanta bal u fiirso dagaallada ay ku jiraan dadka muslimiinta ama shabaab almuslimiin maanta loogu yeedhayaa hadafkii iyo haayadii maqsuudkii jihaadka laga lahaa oo ah cilaa'u kalimati illaah ma yihiin kuwa dadka muslimiintaa gaadhsiiyey waxaa la dumiyey laba daarood oo maraykanku uu lahaa oo dhaadheer oo la yidhi waxayn markasu tijaara alcaalamiya jihaad baana arrinta noocaasiya lagu magacaabo iyadoo cidda dumaysayba aan la ysku waafaqsanayn laakiin dadkii sheegtay inay dumiyeen jihaad bay ku magacaabeen maada istafaada alislaamu waalmuslimuun min hadihi alafcaal yacni caqligaaga dib ugu noqo xamaasadda halkaa iska dhig nusuusta sharcigaa caqli caafimaad qaba ku eeg bal adigu diinta ilaahay kor ma noqotay markii daari mareenka la dumiyey kullu waaxid yasal nafsa yani bisid adoo run naftaada kula hadlaya naftaada weydii muslimiintii cize iyo sharaf iyo duhuur muuqasho iyo gaalada ina cagta hoosteeda usoo gasho iyad iyagu ummadaha ay hogaamiyaan ma laga dheefe mise lagama dheefin is'al nafsaka hada su'aal gaaladii inay dulloobaan ma ka dhalatay su-aalaha noocaasi iyo isweydiin dabeetana waxaasi inay sax yihiin iyo in kale markaasi ayay kuu soo bixi doontaa oo markaad si dhaba adigu aad u xisaabtanto oo halkaad iska dhigto alcawaatif waalxamaas waxa ba- bacdu shabaab almuslimiin maanta ay odhanayaan waanu dagaalamaynaa gaalka meel kastoonu ku aragnaba waa dilaynaa haye oo waayo dee soo kuwan walaalaha iyagii muslimiinta ah ciraaq ku laynaya afghanistan ku laynaya falastiin ku laynaya muqdisho ku laynaya meel heblaayo ku laynaya a waa sax inaad muslimiinta aada u damqato oo aada u tudhaa waa fiican tahay oo iimaanka ayay ka mid tahay taas oad ka damqato dulmiga gaaladu ay ku hayaan laakiin waxaad isweydiisaa dhaqdhaqaaqaagan iyo tuurtuuryadaadani muslimiintii aad tidhi dhibaato ayaa haysata dhibaatadii ma ka dulqaadaysa hal ta- hal tataxarar falastiin wa baghdaad afghanistan wa muqdisho mise to- tuhoobiyaha xune aad tuuraysa iyo miinadaad meelaha ku aasayso waxaa ka sii dhalanaya inay dhidibada ay sii aastaan gaaladii bal su-aashaasi isweydii haddaad lahayd muslimiin baa la dilay dagaalka adigu aad horseedka ka tahay yacni muslimiinta dhiiggoodii la daadinayay ma istaagin mise waa uu sii kordhaybo adiga laftaadii lahaa muslimiin dhiiggooda la daadinaya ayaan ka damqaday ayaa maalin walba dhiiggoodii daadinaya miinaad aasaysaa haye imisay la kacday intaasoo soomaaliya ay la kacday hoobiyaa tuurtay laba boqol oo b m baa meeshii lagu soo riday waxaad ka cadhaysnayd qof la dilay boqol baa la dilay ama kun baa la dilay marka laabudda waxa weeyaan qofka muslimkaa muslimiintu waa inay cuqalaa noqdaan waa inay eegaan cawaaqib alumuur arrimaha nataa'ijta ka dhalanaysa iyo jawaabaha ka soo baxaaya laakiin inaad noqoto maaha qof odhanaya anigu ficilkaa waan samaynaya maa calaya waxaa ka ratimaya ka dhalanaya aniga waxba igama gelin almuslim laa yaqulu haakada muslimku sidaa ma yidhaahdo yuwaazin bayna almasaalixi waalmafaasid qofka muslimkii wuxuu isu eegaa ficilkiisan ma wanaag baa ka dhalanaya mise dhibaata ayaa ka dhalanaysa waxyaabaha shabaabka muslimiinta maanta lagu kiciyo lagu haruursado waxaa ka mid a waxaa la yidhaahdaa dagaaladan muslimiintu way ka faa'iideen maxay ka faa'iideen aalaafu lmuslimiin ayaa la dilay waxa weeyaan diyaaru lmuslimiin baa noqotay muxtalla mid la haysto amwaashii muslimiinta ayaa la boobay gaaladu ay guratay nisaa'u lmuslimiin baa ikhtisaab lagu sameeyey oo la kufsaday muslimiintii baa sujuunta jeelasha caalamka meel walba ku jira meelo fara badan ayaa dacawaat alkhayr addiiniya waddunyawiya ay istaagtay fi lcaalam maxaa laga faa'iiday waxaasoo dhan markaad u sheegta wuxuu ka odhanayaa muslimiintii baa baraarugay oo maxay ku baraarugeen muslimiintii waxay ogaadeen cadaawadda gaaladu ay u hayaan waaye muslimiintii cadaawadday gaaladu u hayaan bay ogaadeen soo maaha sheekhow hal rajaca almuslimuuna ila allah wa taabuu min alasbaab alatii afdat ilaa hada aldulli waalmahaana muslimiintii ilaahay ma u toobad keeneen oo asbaabtii dulligan iyo hoosayntan keensatay ilaahay ma uga soo noqdeen ma huwa aljawaab ya muslimiin dagaalada awgeed diinta usoo noqdoo toobad keenay ma lahaya maafi waa xaaladoodu waa sideedii un sideedun bay iska yidhi isagoo maraykanka nacdalaya ayuu haddana ilaahay caayaya markuu doono isagoo maraykankiiyo ingiriiska iyo yuhuuddaba nacdalaya wale waa necebahay ayuu taariku salaad yahay marka nacdashu maraykan iyo yuhuud iyo iyo ingiriis uu nacdalay maxay noo faa'iideynaysaa salaadaba ma tukadeen isagii baa islaamnimadiisii shaki uu ku jiraa maada tufiiduna muslimiintii gaaladan aad leedahay nacaybkoodii bay ku ayay dareemeen ay ku baraarugeen ma ka hadheen oo alwalaa walbaraa ma la yimaadeen mise weli gaaladii bay u arkaan inay yihiin dad sarreeyo ku dayasho mudan oo inanka muslimkee maraykanka caa'iya markuu arko ciraaqoo la bamgeraya ama afghanistan ama yuhuudda nacdalaya markuu arko falastiiniyiintii oo diyaarada ay bam la dhacayaan markuu xiiranayo sidee buu u xiirtaa kayfa yaxliq ra'sa aye gaalku nacdalaya buu kaga daydaa xiirashada wax kala daayo marka baraarugad sheegaysaa ma hadalkana dadku ay iska hadhadlayaan un baahay muslimiintu ilaahay si dulligan asbaabtii keentay inay ka tanaasulaan oo ilaahay subxaana wa tacaala ay usoo noqdaan marka arrimaha waxaan idinku sheegayaa si aad u fahamtaan yacni jihaadka maanta loo baahan yahay inuu yahay yani mujaahadat lmuslimiin liirjaacihim ilaa diinihim war jihaadka suurtagalkaa maanta ee loo baahan yahay min awjabi alwaajibaat waajibaadka kuwa waajibsan ka midii waa in muslimiinta lagula jihaado sidii diintoodii ay ugu soo noqon lahayn lagula dadaalo oo ay u yeelan lahaayeen siiradii taariikhdii iyo tilmaamihii ay lahaayeen saxaabatu rasuulillaah oo iyagoo tiro yar cadowga muquuniyey oo noqotay saada oo noqday saadat alumam ummadaha kuwa hogaamiya waa ilaa haddii kale dhabarkaa ku daali doona bal waxaad ka warrantaa waxaan maanta la samaynayo o dhan ama hadal ha noqdo ama afcaal iyo xarakaadeh waxa uu ka dhigaya habeen odhan karnaa qof tiimbay ay hayst hayso ayaa kuu soo cawday tiimbay baa haysa tiimbay soo garan maysaan wuxuu idhi habeen oo dhan mallado waan qufacaayo waa lay kaariyaayo xumad baa layga shidaa maxaa ku haya tiimbay baa haysa barasitimol habeenkii markaad sii seexanaysid liq ninkaa miyaad dawaysay ya hal caalajtahu abadan maad dawayn dee waad khiyaamaysa xataa umaad nasteexayn oo taladii kaala gudboonid xataa maad siin ninka dadka muslimiinta maanta iyagoo xaalkoodu sidan yahay leh waar dagaalama gaalada waad ka guuleysanaysaane marka ay dhibaatada uga soo cawdaan waa ninkaa le ninka tiimbeydu hayse kule barasitimoliq uma nasteexayn mana ku dawoobaya hadalkiisa ninka muslimiinta u nasteexaynaya waa ninka maanta ku odhanaya xaaladdan aad ku jirtaan wallahi inaydan weligiin gaalo kaga guulaysan lahayd meel waloo la iskaga hor yimaadaba idinka ayaa jabaya waayo asbaabtii aad ku guulaysan lahaydeen baa idinka maqan wax allaala wixii aad ku jabi lahaydeen baa idinku urursan oo idinku waxa weeyaan jamacsan waa ninka dadka muslimiinta dawada la rasmigaa ee xanuunkaa haya xanuunka maanta muslimiinta haya waa dulli soo ma dulliga noocaasiya wixii ka dawayn lahaa si dhaba uga dawayn lahaa waa ninka si dhaba ugu sheegaya waxaa laga yaabaa dadka muslimiinta ninka xanuunsanaya maanta ee aad tidhaahdo ma xanuunkaasaa ku haya waa sahal barasitimol iska liq wuxuu ku odhanayaa wallahi jazaka allahu khayran dawadii kululayd ee cuslayd ayuu ninkaas iga daayo barasitimol yar buu isiiyey haddaad tidhaahdo tiimbay baa ku haya soo maaha kiniinka fartaa la aleeg maalintiiba laba xaba ka liq war xumad baa iqabanaysa markaa liqoo dhidid baa iga dhammaanaya oo naftaa iga bixi gaadhaysa war haaya liq dawadaada ku jirteen waxuu odhanaya warkani lafahaygu ii dili waxbana ima daweyne maanta dadka muslimiinta ninka ku yidhaahda almustaqbalu lilislaam mustaqbalka islaamka ayaa iska leh gaaladu waxba maaha hadday wax hub inagoon haysan baynu ka guulaysanaynaa kalashan koof aakay baa kugu filan warankaaga haddaad doonaysa soo qaado dhagax baad diba dabaabadda ku gubaysaa diyaaradda finiin baad ku soo ridaysaa maasha allah min awliyaa ilaahi kani weeyaan bay odhanayaan qofka yidhaahda may war waxaa idin hayaa yacni dawo weyn buu u baahan yahi oo icdaadkii diyaar garowgii maadiga ahaa ee hubka ay haystaan hubkii lagaga hortegi laha ma haysaan ee kaa diyaariya weliba taa waxaa ka horraysa horta naftiina diyaariyo iyada la jihaada ile rasuulku wuxuu idhi almujaahidu man jaahada nafsa qofkaan marka hore naftiisa aan la jihaadin cadowgan adiga kugu dhex jiro naftaadii haddaanan la jihaadin cadowga kaa baxsan ma la jihaadi karta abadan ninka sidaa yidhaahda dadka xamaaskoodii iyo hawadoodii iyo raqabaadkoodii baanu waafaqsanayn waxay odhanayaan quyar baa laga inay iska yidhahdaan war wadaadka mala maraykankaa soo diray ya ama inay yidhaahdaan jihaadka ayuu diiday hadda dawadii dhabtahayd buu u sheegaya waddada ay ku guulaysan lahaayeenna waa u tilmaamaya uktubuu cani iga qora munaasabaad fara badanoo horena hadalkaa waan ka idhi dagaallo aad loogu heelanaa oo dadku ay hargeysoo dhammi ay wada xamaasanayssanayd ayaa xaalado la weydiiye aan idhi qaybka ma ogeyn maalintaana waa sheegay qaybkii waxa maqan anuu ma ogi baan idhi laakiin markaan eego sunnat allahi alkawniya iyo xaaladda muslimiintu ay ku sugan yihiin natiijadu waxay noqonaysaa in muslimiin badan shabaab fara badan intay dhintaan haddana sifir laga soo bilaabo induruu ilaa maa xasala fii muqdisho taa lafteeda ayaan ka hadlayay hadalkaa markaan idhi waxayd maalmahay dadkoo dhami wada xamaasadaysnaayeen intay dad badani dhintaan unba haddana sifir laga soo bilaabaya eber waaxid xataa aanu jirin waaxid la tilmaami kara oo taqadum iyo horumari aanu jirin maalintaa kalaamka noocaasiya markaan idhi cayaranii bacdu nnaasi bihi ayama tacyiir dad baa aad iigu dhaleeciyo meel walba la maray bal wuxuu ku hadlaayo balag muslimiintii oo guulaysto calankoodu taagan yahay oo khilaafa islaamiya berritooda ku dhawaaqaya ayuu waxaan ku hadlaya waa barasitimoshi bogta anna waxaa laa tiim bay baa idin hayso barasitimooshaasi dawo ka noqon mayso nacam dabeetana xaqiiqadii waxay noqotay sidaa ayay noqotay cilmi iyo caqli baa loo baahan yahy cilmi iyo iyo caqli haddaad tidhaahdo laa laa cilma cindii walaa caql maalinba jar inta aad ka dhacdo in baad adoo jajabay lagaa soo saari doona haddaanad lafaaga ugu halaagsamin oonad lafaaga waxa weeyaan aanad ugu dhimanba marka xaqaa'iqda noocaasi waa inay fahmaan yacni shabaab almuslimiin waynu ka xunnay gaalada kibirkooda qof walo muslim waa ka damqanaya dhibaato muslimiinta ku hayaan waa ka damqanaya laakin ma sabiilu ilaa isaalatiha maxay tahay waddada loo mariyo suulinteedu waa in la isweydiiyo waxaanaad samaynaysaa ma sii siyaadinayaa wixii mise waxbuu ka qabanaya haddaanad isba weydiinaad wadda un ka war od xisaabtamiba weydo khaiir jiddan waayo fawaa'id alxadiid faa'ida koowaad waa waan dul marayaa fawaa'idda xaraf xaraf u macnayn maayo waa nasku wujuubi alhijrati min makka ila almadiina waxaa la nasakhay hijradii ay waajibka ahayd in laga tago laga qaxo maka oo loo qaxo magaalada madiina goorma ayaa la nasakhay markii magaalada maka muslimiintu ay qabsadeen liannahaa saarat daara islaam halkay marka hore daara kufrina ay ka ahayd daar islaam ayay maki noqotay faa'idada labaad waa ka rasuulku uhi laa hijrata ay min maka bacda alfatx waa mansuukha hijradii maka laga hijroon jiray bishaaratu nabawiya bianna makata tabqa daara islaamin abada waa xadiidkan ku xusan bishaaro nebigu ummadda uu ugu bushaareeyey maki inay ahaanayso weligeedba ilaa qiyaamuhu ka soo dhowaanayo dhul islaam inay ahaanayso oo dhul gaalo oo laga qaxo aanay dib ugu noqon ahayn rasuulkaa taa ku bushaareeyey laakiin shabaab ulqaacida maanta taa ma oggola maka dhexdeeda ayay ku dagaalamayaan oo casaakir asucuudiyiin ay ku laynayaan oo u haystaan inay maki tahay daara kufrin oo in laga dagaalamo o laga hijrooda ay waajib tahay see markaa la ysu waafajinayaa kayfa yakunu tawfiiq bayna hada alfahm asaqiim wa bayna xadiidi nabiyi sal la alay waslam laa hijrata bacda alfatx ayuu leeyay nebi maxamed leanna maki waxay noqotay daara islaam iyaguna waxay ku leeyin waa daara kufri weeyaan maki imika waa in dhexeeda waxa weeyaan laga dagaalamo oo dhiig lagu daadiyo faa'ida saddexaad alkhayr aladi inqaaca biinqiطaaci alhijra ila almadiina khayrka go'ay ee ku go'ay hijradaasi dhammaatay in maka laga hijroodaa waa dhammaataye yumkinu taxsiiluhu biljihaadi waanniyati saalixa khayrkaasi hijrada berigii hore lagu helaya maka laga hijroodo madiine loo hijroodo ee dhammaaday markii maka muslimiintu ay qabsadeen qofka muslimka waxaa suurtagal u ah inuu khayrkaa ku xaasiliyo jihaad iyo niyo wanaagsan oo rasuulku markuu tilmaamay maka inaan mar dambe laga hijroonahayn khayrkaa khayrkii bedeli lahaa buu sheegay oo muxuu ihi rasuulku walaakin jihaadun wa niya taasaa idiin beddeshay hijradii faa'idada afraad aljihaadu maadin ilaa qiyaami saaca jihaadku waa soconayaa ilaa qiyaamaha xataa yuqaatila aakhiru hadi lumma addajaal ilaa ummaddan qaybta u dambaysa masiixu dajaal oo ciidamadiisa yuhuudi ay u badan tahay ay la dagaalamaan faa'idada shanaad yajibu waxaa waajiba qasdu ljihaad qofku jihaadka inuu niyeysto wa taxdiidu nafsi bihi naftana uu ugu sheekeeyo inuu marun ilahay daraaddii u jihaado walisticdaad lidalika maadiyan wa macnawiyan arrintaana uu u diyaar garoobo oo maadi ahaan uu ugu diyaar garoobo yacnaa hubkii dee uu diyaarsado macnawiyanna uu u diyaar garoobo naftiisa dee uu la jihaado waa waajib naftaada waa inaad jihaad ugu sheekayso rasuulku wuxu uhi sal ly slam man lam yagzu walam yuxadid nafsahu bilgazw yani famaata maata calaa shucbatin min annifaaq qofka aan duuline gaale aan ku duulin inuu ku duulana nafta aan ugu sheekayn oo dhintaa wuxuu ku dhintay qayb nifaaqa ka mid iyadoo qalbigiisa ay ku jirto ciyaadan billah marka halkaa waxaynu tilmaanay jihaadku inuu u baahan yahay isticdaad diyaar garow diyaar garowguna waa laba nooc macnawiyan dadka muslimiinta waa inay u diyaar garoobaan macnawiyan waxaynu uga jeednaa waa inay naftooda la jihaadaan oo iimaankii gaalada ay ku jebin lahaayeen quluubtooda ay ku camiraan xubnahoodana ay ka dhigaan carab iyo kuwa kaleba carab iyo caloolba mid ilaahay u hoggaansan subxaana wa tacaala waayo ilaahay nasriga ayuu u ballan qaaday ya walayansuranna allahu hee man yansuru ilaahay iyuu u gargaarayaa ka ilaahay u gargaara ka ilaahay sidee ugu gargaara ka diinta ku tawsnaada shardibu ilaahay nasriga ku xidha in tansuru llaha yansurkum haddaad ilaahay u gargaartaan ad maxay ugu gargaartaan bilistiqaama bimujaahadati anfusikum inaad toosnaataan oo naftiina aada la jihaadaan yansurkum ilahay waa idin gargaaraya haddii kale dee ilahay idin gargaari maayo wa kaana xaqa calayna nasru hee almuuminiin almu'miniin kuwa iimaankii laga rabay la yimi ayuu ilaahay leeyahay waxaan isku waajibiyey inaan u gargaaro haddaan sifaadka iyo tilmaamahaasi aan la helin xaggee baa nasriga ilaahay subxana wa tacaala uu ka imanaya ilaahay wuxuu ka warramay macsiyadu inay tahay ta dadka muslimiinta cadowgooda u jebinaysa shirkiga bidcada mukhaalafaadka wuxuu ilaahay yidhi qaswat uxud awalamaa asaabatkum musiibatun qad asabtum midlayha qultum anna hada qul huwa min cindi anfusikum markii muslimiinta uxud lagu jebiyey ayaa waxay yidhaahdeen sidee bay tani noogu dhacday markaasaa ilahay wuxu uhi qul wa min cindi anfusikum idinka ayaa sababteeda leh maxay sameeyeen saxaabada saa lagu lahaa ma shirki bay sameeyeen maanta muslimiinta in badanoo ka mida qubuuray ku dawaafayaan oo dad dhintay bay wax weydiisanayaan oo jinkay wax u qalayaan oo ilaahay cid aan ahayn bay baryayaan oy gurmad weydiisanayaan iyagoo gaaladii la dagaalamaya wallahi waxaa lay sheegay bacda almacaarik oo gaaladaasi inaga ag dhow lala galay in raggii ku jiray dagaalka qaarkood waxay sheegeen in kuwa ku xigay qaarkood markay xabaddu kululaato ay lahaayeen nebi nebi nebi nebi nebi nebi yani nebigii oo noo soo gurmo dagaal ayuu la dagaalamaya annaa yakuuna nasr xagguu nasri ka imanaya iyo gud kadalika yowma xunayn maxay saxaabadu u jabeen mukhaalafa waaxida tiradoodii baa yaro cajabisay wa yowma xunaynin id acjabatkum kahratukum falam tugni cankum shaya marka laabudda dadka muslimiinta waa inay iyagu xisaabtamaan oo bal waxay nasrigii u heli laayihiin waa inay isweydiiyaan oo waxaa nasriga hor taagan waa inay ka tanaasulaan oo ay ka hadhaan nacam maadiyana muslimiintu waa inay u diyaar garoobaan oo qudra maadiya waa in la helo jihaadku waajibaadka kale sharcigaa buu la mid yahay salaaddu yay ku waajibtay inuu salaada taagni ku tukada ayay waajib ku tahy dee qofka taagnida awooda hadduu taagnida awoodi kari waayo rukunkaasi iyo waajibkaasi ma ka dhacaya qofkii waa ka dhacaya lannahu laa qudra walaysa waajibun bila iqtidaarin walaa muxaramun maca diraarin qofku wax aanu awoodin waajib kuma aha wax aanu ka maarmi karinoo daruura u haysaana xaaraan kama aha ilaahay baa yidhi fattaqu llaha ma statactum ilaahay baa yidhi laa yukallifu llahu nafsan ilaa wuscaha muslimiintu hadday gaaladu ay ka tiro badan yihiin oo labanlaabkooda ay ka badan yihin haddii ay ka waxa weeyaan awoodda maadiya ay haystaan ay aada uga heer sarraysato dadka muslimiinta ay haystaan dee jihaad kuma waajibayo waa mustadcafiin dee waa dad laga awood badan yahay oo latun la tunjileecsaday waxaa waajib ku ah xaaladda noocaasiya alcafw waalsafxu waalsabru waa inay sabraan oo cafwi ay la yimaadaan dhibka lagu samaynayo waa inay indhaha ka laabtaan oo ay naftooda dib ugu noqdaan ay diyaar garoobaan sheikhulislaam ibnu taymiya kitaabkiisa asaarib ulmas-uul wuxuu ku yidhi xaaladda dadka qofka muslimkii hadduu joogo wakti uu taag daran yahy waxa waajib ku ah inuu ku camal falo aayaadka qur-aanka ilaahay subxaana wa tacala dadka muslimiinta ah uu ku amrayo sabirka iyo cafiga iyo safxiga gaalada inay ka jeestaan oo ay iska sabraan ilaa intay awood ka helayaan xaaladda qofka muslimka ahi uu ku sugan yahay xaalad awood uu leeyahayna waxa waajib ku ah inuu ku camal falo aayat sayf aayadda la seefta qaato waxa weeyaan gaalada qoorta ka gura oo maydkooda dhulka dushiisa ka badiya nacam marka muslimiintu maanta xaaladee bay ku jiraan xaalatu istidcaaf mise xaalatu quwa xaalatu istidcaaf dadka qaarkood baa yarkabuuna ru'uusahum qof madaxiisa dusha uga baxay weli ma aragta insaan yarkab ra'sa waxaa qofku marka yacni wax iska muuqda uu isdiidsiyaa la idhaha rakiba ra'sa la dhaha mukaabara ayuu sameeyey waxay ku odhanayaan may maanta waynu haynaa awood iyo cudud aynu gaalada ku muquunino ninka sidaa lehow kumee halkaad joogtaa meel allaale caalamka meeluu ka joogo lama yaqaano god meelahaasaa laga yaba inu ku dhuumanaya haddaad awood hayso maxaa maxaa maxaa dhuumashada maxaa keenay nin awood hayo wax iska caabihi kara wax iska celin kara ayaa dhuunta banaanka ayuu usoo baxaa nebi maxamed sal lla alay wasalam waa kii lahaa ghaswatu xunayn markii saxaabadii in badanoo ka mida ay yaaceen xagga gaalada intuu u kacay muu dhuuma nebi xodgod muu gelin ana nabiyun laa kadib ana bnu cabdilmualib isagoo loo xagga gaalada usii socday nebi aan been ahayn baanay ibnu cabdilmualib baanay ciid buu ku seedhinayay nebi maxamed sal alay waslam ilahay baa ciiddiisa awood u yeelay wamaa ramayta id ramayt walaakina allaha rama halkuu la doonaya bay gaadhi markaa nin god ku dhuumanaya oo xataa caalamka qol uu ka galo uu ku badbaado ka waayey ayaa ku odhaya awood baan haya ayu caqlin hada awooddaday sameeda d caalamka meel nabadoo bannaan miyaad kaga degta intaad buuraha fuushaad godadka waxa weyan aad gashay nebi maxamed sal alay wasalam isagoo god ku jira jihaad ma iclaamin maalintuu maka joogay rasuulku sal alay wasalam ee mar madheerta la saarayey mar isagoo tukanay halka lagaga istaagayey mar kalarhka la qabanayey sala allah alay wasalam ee lagu ciijinayey maradii uu xidhnaa jihaad muu iclaamin rasuulku isbiruu buu ku lahaa saxaabada intaanu awoodeysanaya sabra maalintuu hijroonaye madiine uu kusii socday isagiyo abubakar godka ay ku dhuumanayeen ilaahay subxaana wa tacaala uu ku uhi fi lqur'aani alkariim nacam id yaqulu lisaaxibihi laa taxzan ina allaha macana nebi maxamed jihaad muu iclaamin markuu magaalada madiine tegey ee uu yabyabaayay dawladdii islaamka ahayd ee ciidankii islaamka uu diyaar garanay jihaad muu iclaamin goormaa rasulku sal jihaadka uu iclaamiyey cindamaa taqawa markuu markas helay meel yacni saldhig uu ka duulo oo uu dhigto saadka sahayda saanadda dhaawaca ciidamadiisa uu ka diro ciidan jeish markuu yeeshay nebi maxamed sal alay waslam marka nebi maxamed baad ka fiicanta adigu nebi maxamed xaaladday muslimiintu taag daraayeen siduu yeelay yeel xaaladday muslimiintu awood lahaayeenna siduu yeelay un adigu yeel nebi maxamed ku daya sal lay slam jihaadku itibaac buu u baahan yahy soo itibaac shay waliba uma baahno diinta ka mid iyo cibaadaadku in rasuulka lagaga daydo jihaadka laftiisuna taas lafteeda ayuu u baahan yahay icdaadka maadigaa baynu ka hadlaynay marka la leeyahay muslimiintu waa inay diyaarsadaan waxay gaalada kula dagaalamaan waa amar ilaahay subxana watacala uu bixiyey ilahay wuxu uhi waaciduu lahu ma staطactum min quwa wamin ribaati alkhayli turhibuuna bihi caduwa allahi wa caduwakum haddaba halkaa lafteeda ayaa shabaab ulmuslimiin maanta lagu khaldaa inankaa yare miskiinkaa ee xalqadda fadhiya ayaa loo imanayaa si hoosaa loola hadlaya waxaa la leeyahy meel yaroo halkan aynu tegaynaa oo karateega waxoogay jimicsi baynu yaro ciyaaraynaa kaale halkaasaa la geenaya waxoogay karateegii marka loo wado ayaa haddana la odhanaya waa tallaabada labaade wallahi ilahay wuxu uhi waacidu lahu ma statactu min quwa alaa alaa ina alquwa alramyi buu rasuulku miyaad taqaan saa baaskoolada loo rido iyo aakaygayo maya ma aqaan baro aakayga sida loo rido intaa maxaa ku xigaya canjalad baa loo daarayaa shariif waxaan idin tilmaamaya dacawaadka qaarkood sida ay ku socdaan dad muslimiin ah oo shiishaan tusaale ahaan ruushkii mulxidiinta ahaa intay laayeen ay dhabarkooda ku sawireen xidigtii xumeed ee calaamadda u ahayd intay gubeen muslimiin la gowgowracayo qaar jeelasha ku xidhan dumar la kufsaday qaar dhulka la tiidtiidayo taasaa loo daaraya taasaa muslim walaalaha lagu hayaabaa la leeyahy yaa walad baatinu lardi khayrun min daahiriha dhulka hoostiisa inaad ku jirto ayaa ka khayr badan inaad dul socotaa iyadoo muslimiinta waxaasi ay haystaan waa inaan dhalinyaraa cilmi badan ma laha su-aalo badan isma weydiinaya waayo qofku xataa haddaanu cilmi lahay hadduu nin weyn yahay waxyaaba badan buu isweydiiyaa oo qofka markaa xisaabaadka adduunyadu xataa ay ku farabataan gabadh iyo carruur iyo dayn iyo mas-uuliyaadii ay ka dambeeyaan waxyaaba badan oo inankaa dhalinyartae guriga hooyadii iyo aabihii kasoo toosa aanu isweydiinahayn buu isweydiinaya inankii dabeetana waxaa la leeyahay dhaqaaq xagguu u dhaqaaqayaa inanka yaa leyta iyo gaaladaa u taga ama ha dilaan oo gacantooda ha ku dhinto ama waxa weeyaan isaguba qaar ha ka laayeen qaatilu ladiina yaluunakum min alkufaar kuwa idinku gaalada idinku xigu ilaahay yidhi la dagaalama maxaa baynu ka doonnaa kuwa fog baa la odhanaya kuwan inoogu xiga ayaynu ka bilaabayna deetana maaha waxaan idinkula hadlaya khayaal ma og tihiin in yacni munadamaadka qaarkood ee jihaadka sheegtaa dhulka islaamka meelo ka mida dagaaladay ka sameeyeen dad muslimiina ay ku laayeen inay ghazawaadkii rasuulka oo kale ay u bixiyeen soo ghazwatu bader iyo uxud iyo mu'ti iyo tabuuk iyo maydaan maqal iminka mawaaqicda internetka ee bacd ljamaacaat musalaxa ile waxaad ka helaysaa ghazwat riyaad waa riyaad waa mamlakat alcarabiya sacuudiya ghazwat riyaad ghazwatu judda ghazwatu waxa weeyaan maka ghazwatu kada hataa muslimiintii lagu soo jiheeyey inankii muslimka ahaa hadduu gaalo u tagana waxba ka soo kordhin maaye maalin walba waad aragtaa meel kastoo layskaga hor yimaado natiijadu waxay tahay marka intabi yaa ayuha ashaab almuslim nafo badan ma liida naf qura ayaad leeday naftaada qure meesha ay ku baxayso u hubso intabi linafsig xamaaska iyo cawaatifta diin ha ka dhiganin diintaadu ha noqoto itibaaca nusuus kitaab allah wa sunati rasuulillah si dhaboo saxan waxa weeyaan u fahm haddii kale wallahi tadura aktar mima tanfac dhibka aad geysanaysa ayaa ka fara badanaya waxa aad tarayso aljihaadu laabuda lahu min imaam waan dul maraynaa intaa ole waanu jihaadaynaa ka waran oo intaasoo hogaamiyo kala duwan leh oo mid waliba amarku doonayo uu bixinayo sidee u guulaysanayaan ilaahay subxaana watacala wuxu uhi fi lqur'aani alkariim aladiina yuqaatiluuna fii sabiilihi safan kaanahum bunyaanu marsuus saf qura waa inay muslimiintu noqdaan imaam qura oo isaga ay ku daba faylaan oo jihaadka u hogaamiyana waa inay yeeshaan qala nabiyu sal lay slam kama fi saxiixi muslim alimamu junna yuqatilu lmuslimuun min waraa'i imaamku xaakimka muslimiinta hogaaminaya waa gaashaan dadka muslimiintii isagaa gaashaan oo ay ku gabanayaan yuqatilu lmuslimuun min waraa'i ilaahay subxaana wa tacala wuxu uhi walaa tanaazacuu fatafshaluu watadhaba riixukum bal intaasoo jamaca bal ciraaq iminka u fiirso waa waxaad maqlaysaa iyadoo la leeyahay adawla alislaamiya dawla dawlat alciraaq alislaamiya wa munadamat alqaacida ayaa magaca kaga shaqo gasha ciraaq aljeishu alislaami qolo kaloo la baxday aljeishu kada dhammaantood magacyo xagga dambe alislaam ay kala socoto dhammaantoodba waa jihaadaynaa bay leeyihin mid waliba amiir iyaga u gooniya buu leeyihi waa iskhilaafsan yihin ilahay wuxu uhi walaa tanaasacuu fatafshaluu watadaba riixukum say gaalo u jabin karaan dadka noocaasi ilaahay baa yidhi haddaad iskhilaaftaan waad fashilmaysaan awooddiinina waa baabahaysa bal natiijadu waxay noqonaysaa in iyagu marka dambe ay islaayaan dadka muslimiinta hadday yidhaahdaan iyagoo qayb qaybsan waanu jihaadaynaa oo calamo kala duwan iyo amiiro kala duwan leh waxay natiijadu noqonaysaa in iyagu marka dambe ay islaayaan yaa shabaab hal tusadiquunani wallahi qabla yawmayn waxaan akriyay bayaan ay soo saartay munadamatu alqaacida fi lciraaq waxay leeyihiin qolo la yidhaahda aljeishu lislaami iyaguna waa munadamo kaleo islaami oo yidhaa ciraaq baanu ka jihaadaynaa ayaana daandaansato istifzaaz kelmaddaasay ka cabireen istifzaaz bay nagu sameeyeen oo gidaaraday noogu qoreen shicaaraad annaga did nagu ah in markii aanu isnidhi masaxana meeshii bay miino noogu rakibeenoo inaan dhalinyaro qiimo badnaa bay nagala kacday dee markaa nimankaa waan la dagaalamaynaa maxaanu ka yeelnaa waa dawlatu alislaam fi lciraaq iyo aljeishu alislaami fi lciraaq ayaa iyagii dagaalamaya oo maraykankii iyo iyo dawaaqiidii kala dusha ay ka daawanayaan marka jihaadku waa inuu yeesho imaam waaxid iyo raaya waaxida xataa kuwa soomaalida ee jihaadka iclaamsaday min asbaabi haziimatihim waxaa ka mid a atafaruq watanaazuc ninkii og waa ogiy ninkii aan ogeynina ma oga intaasoo jamaaco berigii hore waxaa la odhan jiray axsaabta iyo jamaacaadka marka laga hadlo maya inta la gaadayo khilaafada iyo dawladda ayuunbaa jamaacaad la kala yahaye mar allaale marka harkaa la gaadho mid baa la noqonaya iyadoo arladiiba la qabsaday baa intaasoo jamaaca la kala aha aalu shaykh alitixaad alkada alshabaab atabliiq dhammaantoodba waa dagaalamayaan mid waliba ina amiir gooniyo hoos taga ciidan waliba meel deganba ninunbaa amarku doonaya siiye mid guudoo laga amar qaataa ma jirto faina taati waxa weeyaan min ayna yati nasr marka jihaadku waa inuu yeesho imaam dadka ugu yeedha dadku yidhaha kaalayo amarkiisa ay qaataan xaggaynu ka qaadanay waida stunfirtum fanfiruu hogaamiyihii jihaadku markuu yidhaha soo baxa baxa bui rasuulku waa hogaamiye qura hogaamiyaal badan maaha ida daca alimaamu ila ljihaad imaamku hadduu dadka jihaadka ugu yeedho yakunu farda caynin cala kuli qaadir jihaadku xaaladaha qaarkood buu fardulcayn noqdaa insha allah darsiga soo socda ayaynu kaga hadli doonaa kollay maalmaha dambe axaadiid dhowra baynu akriyi doonaa laakiin ogaan baan u tarkiizinayaa mas'aladan si mafaahiimta khaati ee jihaadka laga qaatay loo fahmo mafhuumka saxiix ee jihaadku leeyahy fi kitaabi illah wa fi sunati rasuuli illah wa calaa dawi fahmi salaf si loo qaato ayaan ogaan mawduucan aan ugu tarkiisiyo hadalkiisa aan u badiyey wallahu aclam sala allahu calaa nabiyina maxamed muttaqiina walaa cudwaana ilaa calaa aalimiin wsala allahu calaa nabiyina muxamedi wacala aalihi wasaxbih wman ihtadaa bihadyihi ilaa ywm اddiin fi hada alxadiid ismacuu ya shabaab laa hijrata bacda alfatx ma almaqsuudu biاlfatx alfatx maxaa looga jeedaa haddii maka muslimiintu ay furteen eh aye kef irfac sawta ma maqlay wax lala hadla nacam ah nacam almaqsuudu bilhijra alhijra min maka hijradii maka laga hijroonayay baa dhamaatay walakin jihaadun waniya ma huwa aljihaad nacam ibrahim qitaal alkufaar liiclaa'i kalimat illah waniya ma almaqsuudu biاniya maxaa niyada looga jeedaa aye ikhlaasu alcamali lilahi subxaanahu wa tacaala wamaa macnaa waida stunfirtum ida stunfirtum nacam ida طalaba alimamu minkum alkhuruuj liqitaali alcaduw faاnfiruu waxaynu ka hadlaynay baaraka allahu fiikum fawaa'idda iyo masaa-isha xadiidka ku jirta faa'idada shanaad yajibu qasdu ljihaad yajibu qasdu ljihaadi wa taxdiidu nafsi bihi walisticdaadu lidalika maadiyan wamacnawiyan jihaadka waxaynu tilmaanay inuu u baahan yahay diyaargarow bidaliili qowlihi tacaala waaciduu lahu ma istatactum min quwa fahadihi hiya alquwaة almaadiya wاlquwaة اlmacnawiyaة hiya almadkuuraة fi qowli nabiyina sal ه alيه wasalam almujaahidu man jahada nafsah marka halkaasi shubha ayaa jirta iyo ishkaal waxaa laga yaabaa shabaabka qaarkood inay yidhaahdaan mar hadduu ilaahay yidhi jihaadka u diyaar garooba annagoo bilaadulislaam joogna oo xukuumaad muslima ku hoos nool ayaanu samaysanaynaa tababarro iyo mucaskaraad meel aanu tadriibaad ku qaadanno hubna aanu urursanayna arrinta noocaasi maaha wax sharciya isticdaadkiiyo diyaargarowga jihaadka loo diyaargaroowayo maadiyan tababar ahaan iyo hub ahaanba maaha arrinta noocaasi mid u taalla oo mas-uuliyaddeedu ay saaran tahay koox yar oo ka mida shabaabka muslimiinta bal waa mas-uuliyat lumma waa mas-uuliyad ummadda o dhan u taalla alxaakim waalmaxkuum ka ummadda u taliye ka loo talinayaba waxaa markaa waajiba ummadda lafteeda ayaa u baahan in loo diyaar gareeyo sidii jihaadka ay ugu diyaar garoobi lahayd laakiin iminka haddii bacdu shabaab ay yidhaahdaan yacni madiina nin xaakimo uu ka taliyo ummadi ay ku nooshahay ayaanu mucaskaraadkuwii aan dawladda ahayn aanu ka samaysanaynaa iyo tababaro iyo jamcu silaax arrinta noocaasi iyo diyaargarowgii jihaadka ee loo baahnaa suurto gelin mayso natiijada iyo waxaa ka dhalanayaana waa iska macruuf waa in markiiba ay isku dhacaan xaakimkaa meesha ka taliya iyo dadkaasi dee tira dhiig islaam uu daato intaan cadow kaleba aan la isla gaadhinba marka maadaama mafsadada noocaasi ay ka ratibmayso ay noqonaysana nooc min alkhuruuj cala alxaakim oo xaakimkii muslimkaa meesha ka talinaya ma ogola waxaanaad samaynayso adiguna maad ogolaateen meel aad ka taliso dawlad aad ka tahay in dad shacabkaaga ka mida ay mucaskaraad samaystaan goobo tababar oo hub ay urursadaan qofna ma oggolaadeen